wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi qarax lagula beegsaday xuseen jibriil oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka degmada afgooye qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lala beegsaday mas-uulka inkastoo uu si dirqi ah kaga badbaaday faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo iyo dagaal shalay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mida gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose qaraxyo xooggan oo maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanada shalambood iyo danow ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada uganda inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaas ku dhintay saddex askari halka sidoo kale uu ku dhaawacmay mid kale oo ka tirsanaa ciidamada uganda sidoo kale xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ay mujaahidiintu shalay galab ku qaadeen deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka dagaalka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa lagu dhaawacay laba askari oo kenyaati ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay mar kale weerar ku qaaday degmada yakshid ee magaalada muqdisho ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku qaaday barkantarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda carafaad ee degmada yakshid ee magaalada muqdisho waxaana la rumaysan yahay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday ku dhowaad sagaal saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah habeenkii xalay goobaha ay mujaahidiintu wararka ku qaadeen waxaa ka mid ah degmooyinka waajid awdheegle jannaale iyo sidoo kale deegaanada beri raye cabdalla biroole kuwaasoo dhammaantood ka wada tirsan wilaayaadka shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baa iyo bokool dagaalada oo ahaa kuwa aad u xooggan ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha